dadka ku nool deegaanada dhaca dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo ayaa waxay soo wajahday duruufo dhinaca nolosha waxayna u baahan yihiin adeegyada asaasiga u ah nolosha iyo in lagu caawiyo qutul daruuriga nolosha qaar ka mid a haweenka barakacyaashaahi ee ku nool deegaanada galbeed ee degmada kismaayo ayaa waxay dowladda iyo hay-adaha ay ka codsadeen in laga caawiyo adeegyada asaasiga u ah nolosha barakacii deegaan waa iskula jiro waa iska dhibeesan saddex bilood barakac saddex bilood degan deegaanna wax badanay degan yihin waa iska oomanahay bac ma haasana shindiro ma haasana alaabta haataa ma arta ashdax manugu ah waa nagu yartahay maxaa lihi jiri aqalaha roob day imaado nagu soo deeyaan un guri ma haasano marka aad iyo aada ma arta meesha dhib ugu jira dhinaca caafimaadka iyadana waa u baahana aad aad biyaha waa u baahana m h waa u baahana ilmaha saasoo kaleo daawada waa u baahana wax kasta guri ma haysana ilaahay ku roon yahay badar ma haysana waxaan iidaan ma haysana biyo ma haysana waxbarasho ma haysana isbitaal ma haysana cawo hore naaga maqribkii cunugiis kasoo jeestay markii dambe wiil meeda dhasho meeshaan cawo hore lagu duugay baawur aan ku qaadanaan waayna gogol-la-aanta waa iska meeshi meeshaan waxaan ku dhahay hadal wax ma tara hoohay u baahan tahay ma fahant gaadiid aan ku guurno kareet biyo aan ku dhaansana ma haysana warahi waa inaga guraa biyo meel dheer haddaan u doonana waxaa loo soconaa sideed saac meeshana qof bilaadan biyo kama keensan karra ceelaha oo meelahan ka qodan oo hagaajis raba ilaahay ku roon waxbarasho ma haysana ee gogol lama haayo reerka wax dab ku shito maal wax is bilaadan u baahan yahay dhan aan u baahanahay oo waxbarasho iyo wax kastaba dayac asxaq u jiro is bilaadan ba nafleey isku noolaan lahay oo guri ka mid tahay oo masquul ka mid tahay oo gogol ka mid tahay oo waxbarasho ka mid tahay oo bacay ka mid tahay guryaha bac malaha wax aan haysana rabbi laakiin awood iskale wax laga helaa taasaa jirta duruufaha iska badan yihiin meel hoo u baahana hadal wax kama tara dadka barakacyaasha inta degan ayaan ka mid ah okay dadka inta degan waa dad dhibane ah oo u baahan gacanqabad ee ilmaha ee la dalaandeliya camal ah ma haystaan hoy sidoo kale guri sidoo kale biyo sidoo kale caafimaad sidoo kale waxbarasho sidoo kale masquul sidoo kale daryeel tiro badan waxaa jiraa dad waayeele xanuunsan meeshii wadanka ay joogeen kasoo barakaceen guriga jiifaan jeenan u baahan ana loo heli karin waxaan u baahannahay waxbarasho degdeg ah caafimaad degdeg ah daryeel degdeg ah sida curyaanka sida waayeelaha sida dadka danyarta agoommaha waxaan rabnaa amarjansi degdeg ee dowladda inay nagu siiso garab saaid eh aan cabanaynaa baraka aan ku ahay barakaceyga waxaa sii iga sii daran biila-aanta iyo musqulla-aanta iyo adiga iyo nololla-aanta midda koowaad ciyaalkii meelay musqul nooga xaaraa malaho qafka xaamilo waayo meel uu ku dhalaayo ma haysto ilaa kuuma darnaada ilmihii biyihi hadaa badarka uu yaalla haddaa soo hesho biyo la-aan aa ku karsanaysa ma laho musqulna ma laho biyina ma laho daawo la-aan way taalla